tihiin xukuumadda hadda wakhtigeedu dhammaaday iyo madaxweynihii dalka hayay in lagu doortay habeennimo habeennimo in lagu doortay xamar labadii baa doortay habeennimo baarlamaanka xamar baa lagu dhisay dariiqadoo dhan waa furaaye maantana waa aragteen oo dib baa loo socdaa dariiqadii waa fure waa xidhan yihin meel walba waa xidhanta laakiin waxaan ilaahay ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa mid soomaali wanaag gaadhsiiso oo dowladnimad gaadhsiiso oo nabad gaadhsiiso oo soomaalidii isku soo celiso midnimadeeda raacisa ilaahay inuu ina siiyo afarta sannadood jirtay ee hadda wakhtigeedii dhammaaday wax badan oo la taaban kara ayay qabatay waxaan ognahay intii ka horraysay dowladdan calanka soomaaliya muqdisho ayuu ku ekaa haddana meeshii uu hore u gaaray markii dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre madaxweynaha ka ahaa intay gaartay iyo ka sii fog ayay gaartay aqoonsi fiican ayay keentay xidhiirka caalamka ay dhistay wax wanaagsan ayay ka qabatay